waxaa nasiib darra ah in ciidankii badda dhulkiisii oo aad u jeeddaan oo loogu talagalay meeshii ay ka dhisan lahaayeen xafiisyada ama aanu halkaan ugu talagalnay in dan shakhsiyadeed loo qaato oo la rabo in laga dhisto guryo lagu raaxaysto guryo lagu maaragtay lagu nasto oo inay hormood u yihiin madaxda qaranka ugu sarraysa waxaa nasiib darra ah oo ciidankii badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka soomaaliyeed ay dhabarjab iyo moorarjab ku noqotay in dhulkoodii boob ay ku dhisanayaan madaxdii qaranka ugu sarraysay oo uu ugu horreeyo ra-iisul wasaaraha qaranka maxamed xuseen rooble waxa ayaan darra ah in la hunguriyeeyo hantida muguurtada ah ee u hartay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leennahay wax soconaya maaha wax la qaadan karana maaha wax la aqbali karana maaha in madaxdii dalka ugu sarraysay oo ra-iisul wasaarihii waddanka ugu sarreeyey uu boob raba inuu ku dhisto guri shakhsiya oo deegaanah inuu ugu dhisto meeshii loogu talagalay in looga dhiso xafiisyadii ciidanka badda ee xoogga dalka soomaaliyeed waxaannu madaxda qaranka iyo shacabka soomaaliyeedba u sheegaynaa in aanan aqbali doonin in hantidii ummadda soomaaliyeed aannu u dhaarannay in boob lagu dhisto waxaanan markhaanti marnaba ka noqonayn aanan qaadanayn in mar walba ama laysugu cagajugleeyo ama la yidhahda xil baa laga tegayaa ama xil baa laysaga qaadayaa haddaannu hadda ka tegayno xilka waxaannu u dhaarannay inaannu dalka iyo diinta ilaalino waxaannu u dhaarannay inaannu hantidii ummadda soomaaliyeed aanu ilaalino waxaannu u dhaaranay aan dhiiggayaga u bixinno oo u subno inaannu ummadda soomaaliyeed difaacno inta aanu u dhaaranay ka been sheegi mayno markhaanti ka noqon mayno meesha annagu aannu xukunno ciidanka badda iyo difaaca xeebaha soomaaliya anaa mas-uulka markhaantina ka ahaan mayo in dusheeda wax lagu boobo mana ka yeelino cagajugleen baanan qaadanayn xilku waa meerto haddaan ka degaynaa laakiin inta aan joogo lagama yaabo in lagu soo xadgudbo hanti qaran leedahayna in la boobo shacabka soomaaliyeedna in la boobo waayo annagaa dhiiggayaga u hurnay